ku dhowaad toddobaatan iyo shan arday oo wax ka baranaysay macadka alfurqaan institute of language ama macadka lagu barto luuqadaha ee ku yaallo gudaha magaalada wajeer ayaa maanta waxaa la guddoonsiiyey shahaadooyinkii oo muddo ku dhowaad sannad ah ay wax ka baranayeen maamulaha guud ee macadka alfurqaan oo ah macad lagu barto luuqadaha kala duwan macalin bashiir ayaa ka hadlay xilligii la aasaasay maxadkani iyadoo haatan dufcaddii shan iyo tobanaad ay ka qalinjabiyeen waxa uuna bulshada ku dhaqan wajeeri nabaaxigeeda ugu baaqay inay garab iyo kaalin ka qaataan maxadkani si loogu heli lahaa dhul isaga u madax banaan yahay ugu horeynta waxaan leenahay soo dhowaada macadulfurqaan kusoo dhowaada xafladda qalinjabinta dafcadii shan iyo tobnaad qismi luqa alcarabiya kusoo dhowaada waxaan u joognaa oo maalin weyn noo ahaa oan u xafladaynaynaa dafcadii shan iyo tobnaad oo dhammaysa luqada carabiga ah macadka furqaan waa macad weyn laakiin hadda waxaan joognaa baraanjkiisii gaaris ayaan wajeer ayaan joognaa xaruntiisa weynna waxay ku taallaa gaaris oo ayadana khamiistan soo dhaafnay tira intan ku dhow ay ka qalin jabinaysay ardada maanta qalin jabinaysa si guud waa toddobaatan iyo shan arday waay waa tirada ugu badnayd oo macadka hal mar ka qalin jabisa waxaan u mahad celinayaa oo aan u hambalyeynayaa ardada maanta qalin jabinaysa waxaana ku dhiirigelinayaa insha allahu tacaala inay waxbarashadu sii wataan waxbarashadu ma laha meel lagu joojiyo ma laha waa la bilaabaa min almahdi bay ka bilaabataa ila laxdi laga gaaro inaad wadaan waxbarashadu waxay kale leedahay mustawayaad laakiin ma dhammaato marka meesha aad maanta joogtaan kasii wada wakiilka aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer ay ku matala deegaanka township mudane mahad oo sidoo kale ka mid ahaa marti sharafkii maanta ka soo qayb galeen xafladda ay toddobaatan iyo shan arday ay ku qalin jebinayeen oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu garab siin doono maxadkani aad iyo aad baad umahadsantihiin culummada iyo dhammaan waalidiintii wakhtiga badan ku bixiyey in maaragtay ardadan ay maanta halkaan soo gaaraan ardayda laftooda waad mahadsantihiin waayo dulqaad badan baad muujiseen waajibaadkii lidin dhiibina waad ka soo baxdeen meeshii lidiin rabaad maanta soo gaarsiiseen horena ugu sii socon doontiin insha allahu tacaala waxaan idiin ahay diyaar wakti kastoo ii baahataan inaan idiin imaado in kala shaqeeya arrimaha aad ku jirtaan oo bulshada dan u ah
wasiirka tacliinta dowladda countiga wajeer macalin axmed wardheere ayaa halkani ka hadlay isagoona sheegay in ka dowlad ahaan ay garab siin doonaan macaahiidda iyo sidoo kale madarasooyinka islaamiga aniga maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay maxaa yeelay waxay ii tahay fursad aada u weyn in aan ka qayb qaata graduationka ama qalinjebinta da-yarteennii oo iskugu jiro gabdho iyo welil oo maanta ka qalinjebinayeen oona barteen luqud la barta midda ugu sharafta badan dowladda hadda aan ku jirno oo county government-ka waxaan ilaahay ku mahadinaynaa inu ay tahay mid diyaar wa ah in habeen ii dhaar ay ka fikirta sidii loo garab istaagi lahaa meelaha ama lagu barta diinta haddan in la hadlahayna kolley culummadu way ka warqabaan county government-ka waxay qalqaalayn haysaa tartan qur-aanka kariimka ah oo ka socdo lixda subcounty qaar ka mid ah ardayda maxadka alfurqaan ee maanta ka qalin jabiyeen sidoo kale la guddoonsiiyey shahaadooyinkooda ayaa dareenkooda warbaahinta uga warrameen magacayga waa taqwa xujaale xuseen waxaa meeshan u imaaday inaan luuqada barto luuqada alxamdulilah haddana waan bartee waxaan baranayay sideed bilood alxamdulilah maantana maanta macadka imaanaya maanta isku mid maaha maanta waa waan awoodaa inaan qof kula hadlo luuqada carabiga balse maalinta imaadaya waan maqlayay alxamdulilah hadda qof kastoo soo iska dhiga waayo wax luuqada carabiga way fududahay saa ana ka ognahay muslimiin luuqada waa luuqada carabiga oo qur-aan kusoo degay ruux kastoo isagana way u fududaan kartaa hadduu uu juhdi ku badiy ku bixiyo dhex soomaaliyeed dhammaan waxaan ku baaqi lahaa inay imaadaan macadka ee wax bartaan sida anaka u barana camal ee ay kana noqdaan ilaa u mahad celinayaa kadibna waalidiintaydii kadibna maxaa u mahad celinayaa macalimiinta oo juhdiga u bixiyeen